galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa sabti bisha julaay ee sanadka labada kun iyo laba iyo labaatankana waa soddon waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggan v o a somaali dot com saacadduna hatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya aniguah ibraahim xasan daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaana dhegaystayaal idaacadana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaxooti ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo nolol adag ah ay ka soo wajahayso sicir barar ku yimid maciishada suuqyaha xeryaha qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhibaysaba wuxuu goosan karana mala maryihii lasoo dhaqaayana hadda eegadanki la sonkora ilmaha u goolla yihiin waan iska dib jirnaa waan iska baahannahay hataa tuubada hadda dadka aan soo kordegnay hadda tuubadii u saarnaana hataa biyo lagama helo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka hores ku soo dhowaada warkii kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saamaynta badan leh muqtado sadar ayaa galay baarlamaanka ciraaq maanta si ay uga mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowladda ay hormuud ka yihiin kooxo ay iiraan taageerto ciidamada ammaanka ee ciraaqa ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka dhawaaqa si ay u kala eriyaan dadka bannaanbaxa dhigaya oo la sheegay dhowr inay dhaawacmeen wasaaradda caafimaadka ee ciraaqa waxay sheegtay in ay qaabileen lixdan qof oo dhaawaca fadhigii baarlamaanka ee la filayey ayaanan dhicin mana jirin xildhibaano soo xaadiray halkaasi ruushka ayaa weerar habeennimo ah waxa uu ku qaaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi ukrein saraakiisha ukrein waxa ay sheegeen sidaasi iyadoo iyaga iyo mas-uuliyiinta moscow midba midka kale ay ku eedeynayaan dhimashada dhowr maxaabiisoo ukrein ah oo lagu dilay aagga ay goonugoosadku maamulaan ee bariga dalkaasi madaxweynaha ukrein volodimir zelenski ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ay waajib ku tahay inay ka falceliyaan kadib markii la duqeeyey xabsi ku yaala gobolka doneski oo ay ku dhinteen maxaabiis dagaal wararka ka imaanaya dalkaasi iiraan ayaa sheegaya in ilaa iyo konton iyo saddex qof ay dhinteen halka tiro kalena weli la baadigoobayo kadib roobab mahigaan ah oo maalmahanba ka da-ayay dalkaasi roobabkaasi oo dhaliyey daadad xooggan iyo dhulgo-ba madaxa howlgallada degdega ee ururka bisha cas mehdi velipur ayaa waxa uu u sheegay tv-ga dalkaasi in lix iyo toban qof la la-yahay kadib laba maalmood oo ay si xoogan u da-ayeen roobabka waxaana roobabkaasi ka dhashay daado xoogan oo saameeyey magaalooyin iyo tuulooyin ku yaala siddeed iyo toban gobol oo ka mida kow iyo soddon gobol oo uu ka kooban yahay dalkaasi iiraan iyadoo xakad uu ku yimid socodkii gaadiidka kadib markii ay xirmeen waddooyinka waaweyn goobta ugu daran ee ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ayaa ah magaalada frusko oo ku taala buuraha alboris ee waqooyiga bari ee magaalada tehraan halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha tahraan muxsen mansuuri warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas aan ku bilownay boqolaal mudaaharaadayaal oo caraysan oo daacadu ah wadaadka saameynta badan muqtada asadar ayaa saaki xoog waxa ay ku galeen aagga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo ciraaq halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyo dowladda iyo safaarado shisheeye dadka mudaaharaadaya ayaa ka caraysan magacaabista ra-iisul wasaare cusub oo si rasmi ah loo magacaabay in dalkaasi uu hogaamiyo isniintii lasoo dhaafay kaasoo ah maxamed shical sudani kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta leh muqtada sadar ayaa galay baarlamaanka ciraaq maanta waana markii labaad ee usbuuc gudihiisa si ay ugu mudaaharaadaan dadaalada lagu dhisayo dowlad ay hormuud ka yihiin kooxo ay iiraan taageerto ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa u adeegsaday sunta dad ka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqa si ay markaasi u kala eriyaan dadka bannaanbaxa dhigayay oo ay dhowr dhaawacmeen wasaaradda caafimaadka ee ciraaq ayaa waxay sheegtay in ay qaabileen lixdan dhaawaca fadhiga baarlamaanka ee la filayey ayaanan dhicin maanta mana jirin xildhibaano soo xaadiray baarlamaanka muuqaaladana ayaa waxaa daba socday mudaaharaadyo kuwan ka duwan mudaharaadyadan ayaa waxaa mudaharaadyadan ayaa waxa ay daba socdaan kuwa dhacay arbacadii inkastoo markan ugu yaraan toddobaatan qof ay ku jiraan dibadbaxayaal iyo boliis ay ku dhaawacmeen kadib markii taageerayaasha sadar ay tuureen dhagxaan boliiskuna ay rideen gaaska dadka kaga ilmaysiiya iyo bamgacmeedyo sidaa ay sheegeen saraakiisha ammaanka iyo dhakhaatiirta caafimaadka qaar ka mid a dadka dhaawacmay ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo halisa sida ay sheegeen mudaharadayaasha ayaa waxa ay isticmaaleen xarko si ay u dumiyaan xayndaabka sibirka ah ee u horseedaya iridda aagga cagaaran ee ciraaq oo ay ku yaalaan dhismayaal rasmiga iyo safaarada shisheeye waxaanay u yimaadeen inay ka dhidhiyaan dhismaha dowladda soo socota ee ay taageerayso iiraan waxaan maanta u nimid inaan meesha ka saaro dabaqadda siyaasadeed ee musuq maasuq ah oo aan ka hor istaagno inay qabtaan kalfadhiga baarlamaanka iyo inaan ka hortagno qaab dhismeedka dowladda ayuu yidhi raad sabed oo kow iyo afartan jira waxaana ka jawaabnay baaqi asadar dibadbaxayaasha ayaa kuwa raacsan wadaadka saameynta badan ee shiicada muqtada asadar kaasu oo ku baaqay bannaanbaxyo looga soo horjeedo dhismaha dowladda soo socota ee ay wadaan kooxaha siyaasadeed ee taageerada ka haysta iiraan xisbiga asadar ayaa isaga baxay wadahadallada dhismaha dowladda bishii juun dibadbaxyaal badan ayaa waxa ay soo xirteen dhar madow ay ku muujinayaan maalmaha cashuura taasi oo lagu xusayo geeridii imaam xuseen dibadbaxyaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku xusayaan cashuura taasi oo lagu xusayo geeridii imaam xuseen fariinta uu sadar u diraya taageerayaasha ayaa waxa uu adeegsaday maalinta muhiimka ah ee islaamka ee shiicada fariinta uu sadar u dirayay taageerayaashiisa ayaa wuxuu u adeegsaday maalinta qiimaha badan ee cashuura dibadbaxyaal badan ayaa soo xirtay dhar madow oo ay ku muujinayaan xuska maalinta cashuura taasi oo lagu xusayo geeridii imaam xuseen fariinta uu sadar u diray taageerayaashiisa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana sicir barar ku yimid maciishada quutu daruuriga ee xeryaha dhadhaabah ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeelatay nolosha qaxootiga cusub ee dhowaantan soo galay xeryahaasi oo aan ilaa iyo hadda helin wax gargaara sida uu ku soo warramayo weriyaha dhadhaab cabdisalaam salas oo warbixintan loo soo diray sar u kaca ku yimid maciishadda ayaa gaaray heerkii ugu sarraysay iyadoo haafka bariiska ah lagu iibinayo lacag ka badan saddex kun iyo shan boqol oo kenya shilin ah halka haafkii sokorta ahna suuqyada lagu baayacayo saddex kun iyo saddex boqol oo shilin iyadoo dhinaca kalena gasacadda caanaha ay gaartay lacag ka badan laba kun oo shirin haddaba sicirka suuqa ayaa saameyn toosan ku yeeshay qaxootiga cusub oo markii horeba aan awoodin helitaanka cuntada maalinlaha ah aniga magaceeda khadiijo cabdulla la dhahaa qaxootigan baan qayb ka deganahay waxay aheeday oo manaha oo naguna dhibahaya oo biyo ma haysano dad qaxooti oo iska rafaadsan oo maxay aheeday qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhib isagoo wuxuu goosan karana mala maryihii lasoo dhaqaayana hadda egedankii la soo koray ilmaha u goon layihiin waan iska iska dib jirnaa waan iska baahannahay hataa tuubada hadda dadka aan soo kordegnay hadda tuubadii u saarnaana hataa biyo lagama helo maxay aheeday dee qaxootina hadda mara naagee soo dhaqdan hataa boqol shiin hadda kiila soo koray kuuma gooso maxay aheeday qaxootiga waan ku dib jirnaa waan dambeennaa saa'id saa'id baa loogu waayahay waxaad ka warantaa sicir bararka ka jira xerada iyo raashinkan qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan dhib baan ku qabnaa intuu raashin qaali noqday maxay aheeday caano ma gadan karno xabad caanee ma gadan karno kiilo sokora ma gadan karno si ilaahay ogyahay dad iska noolnool oo ilaahay kibistiisuun iska hayaan nahay waan iska dib jirnaa qaxooti haddaan nahay agoon baa jiro curyaan baa jiro masaakiin walbaa jirto dad baa hanee hataa boonadii xabaddeed aan helin baan nagu jiro xabadda caanaha aheed meesha ugu yar waa konton shilin meesha kale waa lixdan shilin halka xabadda caanaha aheed saastiya sokor kiiladii haafkii sokortaha saddex kun iyo laba boqol baana laga gadaa ninkiiba heloo haaban karo ma goon karno mana gadan karno mana haaban karno mana heli karno waxay aheeday kiiladii burka aheed waxaana laga boqol shilin baana laga gadaa ama boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon meelahaasaana laga gadaa waan dhib qabnaa qaxooti baa nahay waan dambeennaa hataa waxaaba nooga sii daran biyihii madow hadda aheeday dad dhib qabo oo baahana leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan ka soo bixin oo wada curyaame ay ku jiraan baa nahay agoon baan leenahay nooc walbeetaan leenahay qaxooti waan ku dib jirnaa waana ku dambeennaa ama dad maxay aheeday xaas ahoo iska imaaday oo intuu soo cararay hadda intii imaaday wuxuu kusoo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaadayba inta soo buuya oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo soomaali ilaahay ilaahay isku keenay baana haddee qaxootiga iyo muslimiinta iyo dadka walaalaha annaga ee maanta wax heli kara iyo hay-adaha waan u cawanaynaa waan u dhib qabnaa waan u baahanna ibraahim bakaal cabdi qaxooti cusub baanaanu nahay xabaddii caanaha konton ilaa lixdan la gadi haaya haafka bariiskaah saddex kun baa nagala gadi haaya meel aan u boodno waan la nahay meelaan joognana ma hayna waa tahay bakaal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sicirbararkaasi saameeyey qaabka u nool yihiin iyo saamaynta ku yeeshay noloshooda ma badna maryadhaq iyo rafaad iyo inta ku dhac iyo ilaahay kumada raada qoryo dusha ku qaada iyo ilaahay kumada qashima cool soo guri iyo ilaahay waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin boqol shilna helaan boqolkii shilna maxay goyni waay xabaddii caanaha konton ilaa lixdan la gadi haaya marka dhibkana haysta waa intaas inka sii weyn qaxootigan sicirbararka uu saameeyey qaarkood waxa ay yihiin kuwo aan helin raashinka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaangashan hay-adaha samafalka maadaama aysan ku jirin diiwaanka u n h z r magacee waxaa la dhahaa ruquysa waxaan ka soo kacay salagla abaar iyo dhib baykeen kaarna ma haysta boonana ma haysta walaalahan u imaadayna waxaa igu awgaan waan waayeen beeraan falanayna beeri waa naga cabaarsadaa gaajii rafaad io dhib baa intiina keen rafaadkii dhibkiina waxaan kaga baxna waan waay caano waan gadan waayn waxaan ku gadan waan waay dee rafaad iyo silac iyo abaar iyo dhib baana keennay caanobooro iyo sokor iyo waxaan ku gadan waan waay hayad waxaan ka codsanaynaa inaad na aawiso oo kaar noo goyso waxaan kaar carruurtii waan waxan ooga gadan waan waynay raashiin waxa ku siin waan waynay dee silac baan ku noolnahay kaar maya boonana ma hayste kaar ma hayste raashinka ma haysti qaxootiga ay qaadanahaan kuma jirani dhawaanaan soo galay madaheyd inayna caawiso kaarnala siiyo yaan rabnaa qaxootiga aan ku joogno oo raashinka ku qaadano ilmaha ku noolaysto dhinaca kale maxamed ibraahim oo ka mida guddoomiyaasha xaafadaha qaxootiga ayaa v o eed u xaqiijiyey in toddobaad kasta qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ay soo gaaraan gudaha xeryaha kuwaas oo aan helin gargaarka samafalka ah sida uu sheegayo maxamed ibraahim hadda nafteeda way soo socdaan dad badan baa soo qulqulaaya kaararkii daraad la bixinayo waa la xiray dad badanoo hadda daararkii kaararkiina aan soo gaarin oo na karjoogaa jira oo dhibaataysanoo waxa aan siin karin aan helin annaga nafta annaga qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayno ma laha marka dhibkaa waa jira maamulkii aada ka mid tahay qaxootiga marka ay soo gaaraan halka aad maamusho maxaa gurmudoo u samaysaan waan u qaraanaa qaraan ahaanaan u qaadnaa wax baan aruurinaa waxa aan urur xaafadaan galnaa wax baan sii aruurinaa annagana waxaan qaadanayna waxa aan qaadanayna naguma falno waa tahay wax ka baxsan qaaraankaas ma helaan waa iyada wax u qabanayo ma laha wax waxa loo qabanayo ma laha dadki way rafaadsan yihiin horay ka soo qulqulahayaan haddee dadkii daraad inta ka guuray soomali ay tageen dadkii ay soo laabanayaan haddee abaartii ay soo laabatay dadki dadkii haddee meel ay joogaan bay waayeen marka dhibkaa waa jiraa dadkii wayna kartuurin yihin hadda weligu ay soo socdaan dadka ugu dambayntiina sicirbararkan ka jira guud ahaan dalka ayaa saameyn mugla ku yeeshay nolosha bulshada qaxootiga ah oo markii horeba qaati ka taagnaa dhaqaale xumada laga dhaxlay caabuqa covid sagaaliyo toban oo saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha gobolka dhinaca kalena aad loo yareeyey gargaarka ay bixiyaan haydaha samafalka cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dhegaystayaal wasiirkii cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa jimcadii lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada baydhaba wasiirka ayaa ka soo baxay masjid uu kusoo tukaday salaadii jimcada xilliga weerarka lala beegsaday ugu yaraan koob iyo toban qof oo kale oo uu ku jiro wiil kale oo uu dhalay wasiirka geeriyooday ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi welina ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay in qaraxa ay ka dambeeyeen kooxda shabaab weerarkan ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib weerar ismiidaamin ahaa oo toddobiyolabaatankii bishan lagu dilay in ka badan toban qof oo kale oo ku jiray guddoomiyihii degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cali waafow sidoo kale toddobiyolabaatankii bishan ayaa waxaa qarax kale oo ka dhacay magaalada afgooye lagu dilay ugu yaraan afar qof iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale in ka badan toban qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal kale oo shalay deegaanka cato ee gobolka bokool ku dhex maray ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamada liyu booliska ee ismaamulka soomaalida ethoobiya oo dhinac ah iyo maleeshiyada ururka al-shabaab kooxda shabaab ayaa la sheegay in weerarka ay ku qaadeen magaalada oo ay xilligaasi ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo halkaasi u tegay inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaalada saameeyeen aadan maxamed nuur saransoor oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya oo magaalada ku sugan ayaa v o eda uga warramay sida uu dagaalka u dhacay iyo khasaarihii uu arkay isagoo sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay dagaalkaasi u adeegsadeen huubiyaal iyo gaadiidka gaashaaman oo horey uga qaateen saldhigyo ay weerareen oo ay lahaayeen ciidamada midooda afrika sida uu hadalka u dhigay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayuu qadka telefoonka ugu warramay kooxda argagixisada ee nabaddiidka ah ummadda shacabka soomaaliyeed barakaciyayana soo weeraray salaada subax markii la tukanayay hoobiyaal ay nagu soo bilaabeen markay laba iyo toban saac ahaydna baabuur qarax sida ayay kusoo dhufteen jiidda hore kadib gurihay soo galeen dagaal aada u kulub baa dhex maray muddo saddex saacadood baa la dagaalamay markii dambe waa la jebiyey marka weerarkaay idinku soo qaadayeen xaggeed ku sugnaydeen magaalada gudaheedaan joognay waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay usoo diibtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay magaalada dhexdeedaan joognay markii xabadda bilaabmaysa marka dagaalkan ma ciidamadii bakool soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska ethoobiana way ku jiraan way ku jiraan dee labadoodaba difaac iskula jiraan ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo liu booliskii way wada joogeen difaacna waa iskula jireen iyagoo wada jiro ah oo difaacooda ku jiraa lasoo weeraray waa garta wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad og tihiin intaan ognahay khasaaro badan baa cadowga la gaarsiiyey waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan waa laga difaacay meedadka qaarkoodna waa ka carareen laakiin inta ma jiraan number aad xaqiijin kartaan oo intaasaa aan aan aan xaqiijinay inaad ku dhinteen aad dhihi kartaan maya lama xaqiijin karo maxaa yeelay meedadka dadka waa inta badan waa gurtaan laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa laakiin waxaa jiro meedad fara badan oo la qaaday inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan ninkii markaasi dhintaba baabuurtaa lagu tuuraa haddee weliba waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda kahor amisom oo ay kasoo qaateen ciidamadii amisom ay kasoo qaateen bay wateen haddee baabuurtaasay ku gurteen wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka carareen oo waa ka gaari waayeen tira aada noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqda ma jira dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo dhowr iyo toban baan aragnay inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa kasii badan sirkoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga laakiin hase ahaatee anigu dhowr iyo toban oo iyaga dhimashaha ay ka carareen baan arkay inta badanna baabuurtii oo amisom ay ka qafaalan jireen bay saarteen kaasi waxa uu ahaa aadan saransoor oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isagoo ku sugan deegaanka caato oo dagaalada ay ka dhaceen ayuu qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o eda maxamed colaad xasan dhinaca kale ciidamada dowla deegaanka soomaalida ethoobiya ayaa toddobaadkan dilay shan iyo siddeetan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab intii uu socday iskahorimaad ka dhacay xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya sida ay sheegtay idaacadda dowladda ethoobiya iyo taliyo ka tirsan gobolka maalmo kadib markii maleeshiyadaasi ay weerar naadir ah ku qaadeen deegaankaasi dagaalka ayaa sii kordhinaya dhibaatooyinka dhanka ammaanka ah ee uu wajahayo ra-iisul wasaare abiy axmed oo isku dayaya inuu damiyo kacdoonka ka socda gobolka oromada oo uu dejiyo mucaaradka aan raalliga ka ahayn ee ku sugan gobolka amxaarada islamarkaana uu wada hadallo nabadeed la bilaabo gobolka waqooyiga ee tigre telefishinka ethoobiya ee i t v ayaa sheegay in ciidamada ismaamulka soomaalida ay dileen shan iyo siddeetan ka tirsan al-shabaab tiro ka badanna ay ku qabteen degmada feerfeer ee ku dhow xadka soomaaliya madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ethoobiya mustafe maxamed cumar oo dib ugu laabtay magaalada jigjiga kadib muddo toddobaad ah oo ku maqnaa furmaha dagaalka ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka deegaankiisa ay jabiyeen qorshe al-shabaab ay sanad diyaarinayeen islamarkaana ay ku burburiyeen wax ka yar saddex cisho madaxweyne cagjar ayaa sidoo kale sheegay inay sameynayaan istaraatiijiyad ay al-shabaab uga hortegayaan ka hor inta aysan gudaha u gelin xuduudda etoobiya
waxaa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaankanaga bafarzon waxa la yidhaha security bafarzon inaan samaysano weeyaan sababtoo ah ma sugi karno cadowgu intuu noo imanayo inaan halkan ku sugno maaha marka saa daraadeed qorshahii noocaas ahaana xilligiisa marka la gaaro insha allah haddii layidhaah qaabku noqonayo waa laga wada hadli doonaa
ugu dambayntiina xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa toddobaadkan muddo dheeri ah oo toban maalmooda ugu daray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre muddada uu ku soo dhisayo xukuumadda cusub kadib markii codsigaasi uu gudbiyey waxaana aqbalay ilaa boqol afar iyo afartan xildhibaan halka uu diiday hal xildhibaan ra-iisul wasaaraha ayaa dhinaca kale isla toddobaadkan kulamo wada tashi isxogwaraysi ah la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka isagoo kala hadlay arrimaha ay xukuumaddiisa mudnaanta koowaad siin doonto kuwaasoo ugu horeeyaan kalsooni abuuris iyo sugidda amniga sida uu hadalka u dhigay nambarka koowaad waxaa noo ah in aan abuurno political reconciliation oo deganaansho siyaasadeed si loo helo oo siyaasaddu hadday kugu kacsan tahay wax heshiis lagaama samayn karti marka waa in si heshiis loo helo oo bulshadeedu bulshadu ay heshiis u noqoto waa in siyaasiyiintu ay heshiiyaan taasna asalkeedu uu yahay dowlad goboleedyada madaxdooda iyo dowladda dhexe waa inay heshiisiyin si aynan dalku u kala xirxirmin marka soomaalidu markaasay wada socon kartaa qodobka labaad oo muhiimkaa oo dowladda waxaa waaye waa sugidda amniga isku waafaqsannahay inaan waxba la samayn karin haddaan amni la samayn marka laga hadlaayo horumar annaga xukuumaddan haddii lahada marka lasoo dhiso waxaan ballan qaadaynaa inay la timaado program waxaas ka duunaya oo lagula shaqayn karo oo bulshadii iyo xukuumaddii ay wada leeyihiin economic reforms lasii waday dowladdu waday waan sii wadayna weliba sii xog saari doonaa waxaan isku daynaa aan musuq maasuqa la diririn oo haddii la yidhaahdo aan aan ka nadiifino hay-adaha dowladda inta la kari karo si gradual ah
guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o e washington haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horeeya ee toddobaadkan ibraahimow anigaa soo qabanaya waxaana uu naga soo gaaray hooyo dahabo ibraahim maxayle iyo faysal muxyidiin xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa shariifo muxyidiin xasan iyo seegeedah maxamed iyo caruurtooda axmed muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faadumiina iyo caruurtooda jawaahir muxyidiin xasan iyo seegeedah cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiyo muxyidiin xasan cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo fadxiya muxyidiin xasan waa dhammaan ilmo muxyidiin xasan xuseen muxyidiin xasan ayaa ku jira iyo xaaskiisa fayloon iyo xasan muxyidiin xasan iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan cumar muxyidiin xasan iyo maryan muxyidiin xasan iyo odaygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda dhammaan reer muxyidiin xasan gaafow oo isku duuban waxay halkan hambaliyo iyo bogaadin uga dirayaan khuluud faysal muxyidiin iyo muuse maxamed cawaaleh oo axaddii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaanu leenahay arooskiina allaha ka dhiga midkii loo aayo owlaad baariya lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano allaha idinkala siiyo ayaanu leenahay doctor xasan axmed jaamac doctor maxamed cabdi ibraahim injineer maxamuud maxamed ciise injineer maxamed cabdiqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro axmed cali jibriil ceragaabo loo yaqaano iyo maxamed maxamuud bushkaleeti cabdinaasir aadan yuusuf jinac iyo cabdiraxmaan cusmaan maxamed injineer saciid xasan xaashi xintar mustafe maxamed xasan iyo xasan sheekh maxamed mukhtaar maxamed dugsiye iyo maxamed maxamuud indhabuur yacquub maxamed axmed iyo fahmi maxamed axmed dhammaan asxaabta iyo waxay yidhahdeen dhalinyada iyo aqoon-yahanada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxayna hambali gaarsiinayaan xildhibaan maxamed cusmaan maxamed iyo fadxiya cabdulaahi maxamed oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa somalilan waxayna leeyihiin meherkiina allah ka dhigo mid idiin horseeda guur qeyrqaba aamiin ayaana naguna leenahay heesta ugu horreysa ee aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa buur baa kugu gudbanaa waa codadkii cumar dhuul cali iyo marin musal siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu bahaye adaanku bukaa may bogsiin kartaa adaanku bukaa may bogsiin kartaa burba kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa burba
gudbane burbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu bolaadhe berya kama raagine axa dhulka igu bolaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare nabsi igu bataa buuliga dhisto siduyay birdana bahdi iga jare inta lay buddhigin inta lay buddhigin may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa boholaha xarigagan ee laga baqu anigaba baxsane bartankai dhige boholaha xarigagan ee laga baqu anigaba baxsane bartankai dhige dirbaigu jabsane wli bogsadirbaaigu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa
dhulka igu balaadhe berya kama raagine dhulka igu balaadhe may baxnaaninaysa may baxnaaninaysa
kana waxa uu naga soo gaaray caasho rooda xaashi muuse iyo cabdikariim xayd xirsi waxa uu ku magac dheeryahay guji iyo maxamed cabdi jufo iyo abokor cabdi jufo iyo mustafe nuur cusmaan iyo maxamed dhako waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan weriya baa la yidhi maxamed fawsi maxamed iyo marwadiisa hodan oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada hargeysa wiilkaasi weli magac looma soo bixin waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo midkii soo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waxaa dhambaal uu noogu yimid xasan ismaaciil maxamed yaasiin jaamac maxamed deeq maxamed cabdulaahi cabdiraxmaan shiine cali aadan maxamed nimco muuse maxamed iyo triig maxamed diiriye suuri maxamed diiriye qadar saleebaan maxamed nimcaan jaamac dhammaan reer maxamed diiriye waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalal kale oo dunida ah waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed jaamac maxamed iyo xamde jibriil oo ku aqalgalay degmada gashaamo aqalgalkaas allaa ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin caashoo noo soo qabo heesta labaad waa tahay heesta xigta ee aannu soo qabanayno waa heesta halkudheggeedu yahay cishqigu ma dhabba ma daruurda adaa ma daad ku qaado badda kugu dara codkii khadiija cabdulaahi cali dalays
ma daad ku qaado badda kugu dara
dhambaalkan caasho waxa uu nagu soo gaaray aabe faysal muxidiin xasan hooyo taliso nuur baalbaalow muxudiin faysal muxudiin iyo xaaskiisa kifaayo iyo carruurtooda abuukar faysal iyo xaaskiisa shamsa mura faysal muxudiin cabdicasiis faysal muxudiin maryam faysal muxudiin dhammaan reer faysal muxudiin xasan waxa ay hambalyo u dirayaan khuluud faysal muxidiin iyo saygeeda muuse maxamed cawaale oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskin allah ka dhigay mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo annaguna waxaan leenahay aamiin warqadanna waa tahaniyad aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin sadiiq aadan waxa uu joogaa magaalada cabudwaaq waxaa kaloo dhambaalka ku jira dhammaan qoyska reer aadan xidig iyo qoyska reer shaaciye cabdi ciid iyo qoyska reer cabdi cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug waa la yiri cali daahir ciid iyo xildhibaanaad fardowsa yuusuf ciid iyo dhammaan howlwadeennada shirkadda daabacaadda horiyaal jeed faraceeda cabudwaaq waa la yiri iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin farxad le aan la soo koobi karin hawada u marinayaan shaafiici shaaciye cabdi ciid iyo marwadiisa xamdi cabdi cigaal oo ku aqalgalay degmada cabudwaaq gaar ahaan xaafadda horseed ducada waa xaggiina la yiri waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa aqalgalkaas in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo aamiin heesta saddexaad in dhegeystayaashana u ciyaarayno waa
dibaad siilbadii qayrka waad ka liidan ha werwerin anoo nool wardiyey dhibaad mudan waqti baad siilbadii qayrka waad ka liidan waa adiga waxaan helayo waxaan haabanayaba
dabaalkan waxaa uu noogu yimid cabdulaahi xaaji cabdi jaamac moxamed xirsi falastiin khaliif yuusuf cabdiyare sheekh cali ilyaas cumar yuusuf xane cabdicasiis iraad ciidiin xasan iyo faarax axmed cabdulle maxamuud mukhtaar gaadi khadar good gardaase iyo cabdiruus maxamed cumar xamse cabdi maxamed badri cabdulaahi ibraahim aadam faarax farasle siid cumar cusmaan cabdulle iyo ismaaciil macalin hureyre waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan caamir mawliid xaaji cabdi iyo sihaam muxidiin jiilaani oo arooskooda uu ka dhacay magaalada london waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxaa diraya dadka kale aaho iyo safiyo cabdulaahi xuseen iyo abi cabdulaahi baaruud axmed waxaa kaloo dhambaalkana ku jira aabe sayid ibraahim fartaag iyo hooyo deeqa xirsi meygaag iyo cabdulcasiis cabdulaahi baaruud iyo batra cabdulaahi baaruud iyo riyaaq aadan baaruud iyo xamde aadan baaruud iyo mawliid moxamed meygaaga nimco sayid ibraahim iyo samiira sayid ibraahim dhammaan dadkan iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi fardowsa sayid ibraahim fartaag oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa ducada waa xaggiina baa la yidhi waa tahay arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo heesta ugu dambaysa ee afraad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa heestan kudhageedu yahay ammaantaada waa codadka labada fanaan xaliima khaliif magool iyo axmed mooge liibaan
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa idiin soo wada jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidahay nabadgelyo
cadceedi adduunkaay iftiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada iimaanka deeqde ruuxii ibtila qaba ruuxii ila qabaa lama aamusiye mankadaynayay yar baan ka sheege maxaan kugu asteeya allah ku dhamiye sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye mankadaynayay yar baan ka sheege waxaan kugu asteeya allah ku dhameeye inagaysarosiye hayaankii adduunkay inagays arosiye hayaankii adduunkay odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma
barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada heesaha ayaa intaasi ku dhan hase yeeshee aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa kumanaan ka tirsan taageerayaasha wadaadka shiicada ee saameynta badan leh muqtada sadar ayaa galay baarlamaanka ciraaq maanta si ay uga mudaharaadaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo dhiso dowlad hormuud ay ka yihiin kooxo ay iiraan taageerto ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa u adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyinka qiiqa si ay u kala eriyaan dadka banaanbaxyada dhigayay wasaaradda caafimaadka ee ciraaq ayaa waxay sheegtay in ay qaabileen lixdan dhaawaca fadhiga baarlamaanka oo la filaya ayaana dhicin mana jirin xildhibaan halkaasi yimid ruushka ayaa wuxuu weerar ku qaaday dhowr magaalo oo ku yaala dalkaasi ukrein saraakiisha ukrein waxa ay sheegeen sidaasi maanta iyadoo iyaga iyo mas-uuliyiinta moscow midba midda kale ay ku eedeynayso dhimashada dhowr maxaabiis oo ukrein ah oo lagu dilay aagga ay guuna ugoosadku maamulaan ee bariga dalkaasi madaxweynaha ukrein zeloniski ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas waajib ku tahay inay ka falceliyaan kadib markii la duqeeyey xabsi ku yaalla gobolka doneski oo ay ku dhinteen maxaabiis dagaal ciidamada israa'iil ayaa rasaas ooda uga qaaday dad falastiiniyiin ah oo ku mudaaharaaday daanta galbeed ee la haysto shalay waxaana ku dhintay wiil lix iyo toban jir ahaa shan qofna way ku dhaawacmeen sidaa ay ku warantay wasaaradda caafimaadka ee falastiin sida laga soo xigtay wasaaradda wiilka la dilay amjad abu caliya ayaa xabad waxa ay kaga dhacday xabadka waxaana la sheegay in uu dhintay kadib markii cusbitaalka la geeyey waxaa la toogtay wiilkaasi xilli ilaa laba boqol iyo konton falastiiniyiina ay isugu soo baxeen mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan ballaarinta deegaameynta israa'iil ee tuulada mukhayir ee waqooyiga magaalada ramallah warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas haatana xaggii muusiga ayaan mar kale jallaacaynaa ku soo dhowaada codkii xasan deeri amarkaa sidaa waxyire heestaasi waxaa ku luqaynayey xasan diiri waxayna ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey intaan markale ku mid doonno nabadgelyo
amarka sidaa waxyidhe ilwaad qurux